fiican oo wanaagsan waa markani barnaamijkeeni toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeen waxaanu kusoo qaadanaa arrimihii ugu dambeeyey ee toddobaadkaas dhanka siyaasada dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo weliba amniga toddobaadka barnaamijkeena waxaa soo diray oo soo diyaariyey wariyaheeda magaalada muqdisho waxaana ku qaabiyayey magaaladan atlanta yuusuf sheekh cadow booqasho aan horay loo saadaalinin isla mar ahaantaana ay noqotay tii ugu horreysay ee madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya uu ku tago caasimadaha gobolada maamul goboleedada haatanka ah ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu maanta ku gaaray magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed haddaba safarka madaxweynaha uu ku tegey magaaladaasi baydhabo ayaa waxaa la sheegayaa arrimo ku saabsan amniga iyo weliba abaaraha in ay salka ku leeyihiin waa kan wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo dul istaagaya booqashada madaxweynaha iyo magaalada baydhabo
soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay weheliyaan xubno ka tirsan dowladda uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhiga wasiirka wasaaradda gargaarka xubnaha guddiga gurmadka abaaraha qaranka iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golayaasha dowladda ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayi madaxweynaha iyo weliba wafdigiisa ayaa waxay kulamo la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada baydhabo iyo sidoo kale madaxda maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiinta soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane sharif xasan sheekh aadan iyo madax kale oo ka tirsan maamulkaas madaxweyne sharif xasan sheekh aadan oo ku hadlayay afka shacabka deegaanada koonfur galbeed ayaa madaxweynaha wuxuu hordhigay codsi ah in dowladdu ay si deg dega u furto waddada isku xirta magaalada baydhabo iyo muqdisho oo haatan ay yaalaan isbaarooyin badan dowladnimada waxaynu codkayaa ugu horeeyo oo anuu matalayo koonfur galbeed codkooda iyo ku hadlaayo in kuwan dowladiidka ah oo jidadka gooyey oo ummaddan u diiday socod iyo shaqo u diiday in laga xirfiro jidadkana loo furo gobolada maanta oo dhanna qoraxadaas u taagnaayeen madaxdoodii kula socotana waxay kuula socdaan rabitaanka noocaasa waay waxaan rajaynaynaa in kuwa dowladiidka laga adkaado oo dowladnimo la gaaro ummaddan jidadka u furmaan ay isku socdaan ummaddan dagaalo kuma adeegin karaan madaxweyne baydhabo iyo xamar dhibaato weynay ku tahay magaalooyinkan degmooyinka iyo gobollada isbitaalla waaweyn kuma yaalaan dadkan qofkii dibado isbitaalka wuxuu aadaa xamar u aadaa ninkii adeeganayo badaacad iyo waxrabo xamar u aadaa marka ummad ummad dayaalad deeci karta ma aha ummad u baahan waayo inay helaan inay socdaan madaxweyne maamulka koonfur galbeed wuxuu diyaar u yahay in dowladnimada in caasimada inta laga soo caasimada laga soo qaado maamul goboleedka la keeno maamul goboleedkana uu sii qaado degmooyinka iyo gobolada iyo tuulooyinka la geeyo ee dadka tuulooyinka ay ku helaan isbitaalle iyo koronto iyo caafimaad iyo biyo fiican inay ku helaan ay ku haminayaan runtii maanta ninka hogaanka u hayo oo la rabo in arrintaas oo horey u dhaqaajina mudane waxweyne adig iyo golaha wasiirada ee gabaanadiina waaye waxaan rajaynaynaa ina xaaladda meesha jirta wata dhulkan abaara ka abaarta ilaahay aa keenay abaarna waa dhici jirtay laakiin abaartan dadku waxa u jilciyey dowladdiidka u jilciyey dadku isma kaalmayn karaan ma socon karaan wax ma qaban karaan sidoo kale madaxweyne sharif xasan sheekh aadan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdiga la socday wuxuu u faahfaahiyey xaaladda gobolka shabeellaha hoose iyo colaadaha ka jira gobolka saamaynta ay ku yeesheen dhinaca kale gobolka shabeellaha hoose oo kale dhibaatooyin badanaa ka jirto hadda ka hor maraan toddoba beri joogay madaxweyne waxaa dhacday inaan dadka wareystay dadku waxay ii sheegeen wixii ay tacbaan haddii ay damcaan inay qaadaan oo soo gataan inaysan wixii isbaaraba ka badanaynin ayaga wax la raacayo markii la qaado badeecada la geeyo xamar inta la galo baabuurka ijaartiisa iyo badeecada iyo isbaarada inaysan ka banaanayn qofkii inuusan wax tacbanayna ma joogi karo hadduu wax tabcana meeluu ka gato male arrimahaas in aada wax looga figaan rajaynayna madaxweyne xasan sheekh madaxweyne kaa horreeyey arrinkan waa u sheegnay weliba afgoyaan wada nimid dadka hortiisa lagu sheegay walaalkii asigaa dhibaatadaada weli waa sii jirtaa dhibka shabaabkana waa jiraa isbaalinka dhibaatadoodana waa jirtaa madaxweyne soo dhawow dadka inay wax kale kuu sheegaan oo kula hadlaan ay rabeen aniga hadda intay isfareen ma wada sheegi karo laakiin intaan ka xasuusto ugu dara intaas waaye in la helo dowladnimo oo ummadan ay si ay u shaqaystaan ay beerahooda socdaan hawlahooda socdaan dadkan dad ku noolaa waa inay xoogsadaan oo hore u shaqaystaan shaqadooda galaan hadda si ay u shaqaystaan male baadaa laga qaadaa waa la rafaadiyey dowladnimo layna jecelyahin ayaga marka hore geenaynaa madaxweyne mar haddee maanta noo timid in sida ugu dhaqso badan jidkan ay u furmaan gobolada iyo degmada tuulooyinka laisku socdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo intaasi kadib hadalka qaatay ayaa wuxuu u ballan qaaday shacabka deegaanada koonfur galbeed iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed in dowladdu ay ka shaqayn doonto in si deg dega loo furo wadada isku xirta muqdisho iyo baydhabo waxaana runtii aad ku raadinaysaa suu sheeg madaxweynaha heralaa siiyo waxaad tihiin dad fiican waxaa taas caddaynaysa inaad dad fiican tihiin magaaladiina waxaa loogu yeeraa baydhaba jannaag waa dadka dadkaa fiican dadkaa dowladnimahaba dadkaa waala ah oo dadka soo martisooro soo dhaweysaan maas soo dhaweyseen insha allah taasna waxa weeye waxaad ku raadinayseen waa dowladnimo waxaad tihiin dad dowlad jecel dowladdana waa taqaanaan oo waxay tahay maxaa yeele dawladdu waa tan keenta ammaanka iyo wada noolaashaha alla waxaad iga filaysaan waa dawladnimadaas oo ugu horreyso inaan jidkaa jidkaas fulo oo dee dadka soo dhaweysa oo baydhabajanaa ahay insha allah hawsha ugu horreysa aan ka shaqaynayo inay kaas noqoto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale intaasi kadib wuxuu ka warramay sababta asaga iyo wafdiga hogaaminayo ay maanta u gaareen magaalada baydhabo waxaan rabaa waxaan rabaa inaan ii sheego sababtaan halkan u imid maanta laba arrimood yaa ugu weyn kow inaan abaar idinla qaybsado oo abaartan ilaahay keenay ee aad na dhibaatooteen oo cudurradayda wadata in ilaahay naga dul qaado annagana guddiga gurmudka runtii intii karaankooda ahaa way sameeyeen laba wasiir ayla socda saddex wasiir wasiirraa ayla socda hal ahaada laba wasiir muddo burgeeda laba jeer kusoo noqdeen taas waxay caddaynaysaa inaan idinla xanuunsannahay oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqnoqonaya inaan xal helno xalkeeduna waa amniga wey waa amniga iyo in laga shaqeeyo sababta usoo noqon usoo noqonayso oo laga hortago waa waa dhab weeye hoos allah keena laakiin waxaa la samayn karaa waxa la yidhahda preventive waa laga hortagi karaa oo waxaa la samayn karaa waaro biyaha lagu kaydiyo waxaa la samayn karaa zeerooyin la helo waxaa la samayn karaa meela cuntada masaajidka lagu lagu kaydiyo oo waktigaan oo kale ee waxaa waxaa la samayn karaa meel baagoodka lagu kaydiyo waxaa la samayn karaa maxaan ku rahdaa kaabiyaashii caafimaadka iyo meelihii caafimaadka in la hormariyo si haddii dhibkan u yimaado awalba dee abaaro waa jiri jireen ay ay u noqoto wax sahlan oo looga gudbo waxaase ugu muhiimsan oo loo baahan yahay amniga amniga haddii aan la sugin oo qoladan inkaarta qaba oo naloo soo diray inay soomaaliya horumar u diidayeen aanan ka kaashan oo aan laga hormaarin oo aan lala dagaalin xaqiiqdu waxay tahay dhibkaan waa soo noqonaya maxaa yeelay caalamkii wax kusiin lahaa oo gacanta kusiin lahaa iyo dowladdii xoogsiin lahayd oo dadkeena kaalmeen lahayd waa ogyaansan tahay maxaa yeelay meel isku maraayo malaha iyaguna waxay u taagan yihiin nolosha inay noo diidaan horumarka inay noo diidaan taasna runtii waxaa looga hortegi karaa idinkoo sidaad awalba yeeli jirteen dowladdiina taageera oo garab taaga oo gacansiiya annaga waxaa naga go-an runtii kow waxaan iclaaminay in dalku uu dagaal ku jiro inaan dalku hurdada ka kiciyo waxaan u sheegay yaan la jiifan dowladda gacan ha la siiyo sidii qolada horarka ah oo nabadiidkaa looga hortegi lahaa annagoo siinay muddo laba bilooda inay noogu yimaadaan waa wiilasha inoo yihin kuwa la khalday oo la marin habaamiyey inay loo yimaadaan si aan waxbarasho hadday tahay hadday shaqo tahay hadday tahay dhaqan celin aan u siino ummadoodana aysan dhibaataynin oo aysan isku qarxin caalamka caalamkuna aysan laga dilin taasna waa midaan ku baaqnay laakiin waxaa muhiim ah in qof walba oo soomaali ah nabadgelyadan aan loo deyn ammaanka aan loo deyn dowladda kalisheeda qof walba waa inuu ku dhiirgamo inuu inuu qaato mas-uuliyadda dalkan ee lagu soo dabaalo ammaan iyo amni waxayna ka go-an tahay annaga guud ahaan annagu waxaynu tilmaamaynaa sida ugu sahlan oo ah inaan ciidamo fiican qorno tababar siino raashinkoodii iyo noloshooda la saarno caafimaadkoodii iyo fiidinka aan ka warqabno adabkii iyo qalabka u baahan yahin aan u dhammaystirno discibliinna aan siino taasna ay tahay shaqadooda inay u dhintaan dalkooda laakiin keligood ma qaban karaan waa inaan caanaha iyo biyaha iyo nolosha iyo waxba ka dabwadno waa inay dareemaan inaad garab garab u tihiin oo aad taageero u haysaan waa inay dareemaan markaas waxaa imaanaysa inay niyadooda kor u kacdo qolada nabadiidka ahna xaqiiqi waxay tahay ma joogsan karaan maxaa yeele haddii shacabka ka hor yimaado waxay noo sheegayaan shacabka meel ay ku jiraan annagoo weliba leh walaalayaal noo imaado khatar maaha inaan layno ama islayno inayna dilaan maaha annagana adilno inaan naano noo imaado walaalayaal dowladdii aad rabteen waa joogtaa ka soo qayb gala haddii dowladda aad awal ka qabtay fikradu annagu dad islaamin nahay dad muslimiin nahay waa ku waa ku dhalanay islaamnimada labo dowladdan waxay keenaysaa ee amni ee waxaan oran dowladda waxay keenaysaa ammaanada ay ku hayso dowladdan waxay dagaalka musuqmaasuqa dowladdan waxay keenaysaa cadaalad dowladdan dadka masaakiinta ahay wax u qabanaysaa oo gacan keenaysaa oo taakuleynaysaa waxay nagula dagaalayaan marka waxay nagula dagaalayaan waxaa soo haraysa keliya inay quwado shisheeye u shaqeeyaan marka kuwooda fiican ama kuwooda la khalday inay loo yimaadaan kuwa yar marka oo quwado shisheeye u shaqeeyaan hadday khasbiyan waa isdifaacaynaa anagu weerara keliya ma ahayne waa isdifaacaynaa waxaan difaacana waxaan difaacanaynaa diinteenni waxaan difaacanaynaa dalkeenna waxaan difaacanaynaa dadkeenaan difaacanaynaa waana waajibaad qof walboo soomaaliya ah saaran idinkana waxaan ka codsanayaa sidii idinku yaqaanay dowlad jeceelka in dowladdiinu maamul goboleedka garab siisaan oo gacan siisaan annagana gacanna siisaan markaan wada shaqayno oo aan gabaa gacmaha isqabsanno dalkan waa toos waa hagaagaya caalamkuna waana aaminayaan waxna waa lagu darsanayaan maalgelina waa imaanaysaa insha allah maxaa yeele meel nabad taallo yaa naloo taallaa waana brogram programka dowladda owe in aan keeno nabad iyo nolol oo dalkaani aysan dhicin qof gaajo ugu dhinta ama cudur shacabka deegaanada koonfur galbeed ayaa si weyn u soo dhoweeyey socdaalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladdiisa ay maanta ku tageen magaalada baydhabo maxamed kaafi sheekh abuukar reediyo wadajir muqdisho
duniya aboorka daaro kujeeri dabooro ka tuugan dabkii la faashay dabeelo yaalaan tawliin dalkeen burburey duroweeda faaday dunya aboorka daaro ku geeri dabooro ka tuugan dadkii la faashey daleelayaalaan kuliyan baacan